بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم khumuuran waqacun liariiqi lmumahadi waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahay nadmu lkabaa'ir waxaa noo dembeeyey kabiiradii zinada iyo tii kaloo liwaadka wuxuu shiikhu labadaas kabiiro ku xijiyey kabiirada ah khamra cabidda marka wuxuu yihi shiikhu wa shurbuhum ayaa kabaa'irta ka mid ah wa shurbuhum cabitaankooda ay shurbu shaaribiina almukallafiina kuwa wax caba oo takliifka uu saaran yahay cabitaanka ay cabaan khumuuran khamrooyin ay cabaan ayaa kabaa'irta ka mid a masaladan waa masale xumaanteedu iyo nahyinta la nahiyey kitaabka qur-aanka ay ku timid nahyigeedu wuxuu ku yimid kitaabka qur-aanka masaladan khamrada ah iyo sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo ijmaaca muslimiinta intaanaan marka aanaan gudagelin waxa ku saabsan adilada ku soo aroortay khamrada in la cabo xarimidda la xarimay waxaa muhiim ah marka hore inaan isla fahanno maxaa khamro ah khamroy maxaad aheyd khamra waa maxay maxaa khamre la yidhaahdaa qeexitaanka shaygan aan gudagelayno waxa ku saabsan shay walba intaada gudagelin inuu kuu qeexan yahay oo waxa laga warramayo ay kuu sawiran yihiin waa muhiim maxaa khamre la yidhaahdaa nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ayaa tacriifiyey khamrada tacriifkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam kadibna khamrada tacriif kale ugama baahnin sida saxiixa ku jirta nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam kullu muskirin khamrun shay walba oo maandooriye ah oo wax sarqaamiyaahi waa khamro kullu muskirin khamrun muskirku waa midka qofka miyirkiisa waxyeeleeya qofka maankiisa iyo caqligiisa midka dooriya ayaa muskir la yidhahda nabigu marka wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun weeye mid walba oo maandooriye ah waa khamro wa kullu khamrin xaraamunaa nabigu sii raaci calayhi isalaatu wasalaam khamro walbana waa xaaraam waxaa soo gudagelaa marka tacriifkan wax walboo maanka qofka dooriye oo maandooriye ah waxaasu ha noqdeen wax la cabo sida calaqa iyo khamrada la miiro oo la qaso oo kale magacii la rabaa loo baxsho wixii la cabo maanka dooriyahay waa khamro wixii la ruugo ee la calaajiyo ama canka ha lagu kuuso ama ha la taqsiinto na ayaguna waxay noqonayaan hadday maanka dooriyaan khamray noqonayaan jaadka waa la cunaa waa khamro see maankuu dooriyaa tubaakada waa la taqsiintaa magaadna waa la raaciyaa canka iyo faruurtay waxbaa la gashadaa maanka waa dooridaa waa kullu muskirin khamrun ay soo gudageleen koollada koollaystayaashu ay dhuuqaan dadka qaarna ay kabaha ku koollaystaan dhuuqidda la dhuuqaahi maankay dooridaa khamray noqonee kullu muskirin khamrun weeye cirbadda la ysku duro oo maandooriynimada loo isticmaalo ayaduna waa khamro see maankay doorinaye kullu muskirin waxaa u taalla khamrun ayaa u taalla wax walba oo maanka dooriyaahi waa khamro cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala canhu asaguna wuxuu yidhi alkhamru maa khaamara alcaqla alkhamru maa khaamara alcaqla wixii caqliga bani aadamka daboola oo qofka alaalixiya ayaa khamre la yidhaahdaa howl khamra marka waa maandooriye midabkay rabta ha yeelato dhadhankay rabta ha yeelato ha qalalaato ha qoynaato ha la cabo ha la dhuuqo ha la isku duro sidii la raba ha la yeele wax walboo maanka dooriya waa khamro khamrada sharcigu muxuu ka qabaa waagii hore xilligii nabiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam dadku waxay ahaayeen kuwa khamrada caba khamra cabidduna dhexdooda ay caadi ka tahay ganacsi badan oo kooduhuna khamrada ayuu ku tacalluqay khamrada in si sahla uga fuqaan way adkeed ilaahi subxaanahu wa tacaala khamradii wou xarimay laakiin intii aan taxriimka ugu dambeeya aan la soo saarin waxaa la soo marsiiyey heerar heerkii koowaad ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa waxay nebi maxamedow ku weydiinayeen dadku wax kaa warsanayaan waxaa khamrada la yidhaahdo xukunkeeda iyo waxaa khamaarka la yidhahdo xukunkooda marka waxaa ku tidhaahdaa qul fiihimaa ismun kabiirun dheh dembi weyna ku sugan se qofku markuu khamro cabo ee uu daroogoobo dhibab fara badan ayuu geysanahay wa manaaficu linnaasina labadaba waa ku jiraan oo khamrada beerta lagu beero jaadka oo kale iyo tawaakada iyo waxa la midka ah iyo khamrada dadka iibiyaahu waxbay waxbaa ka soo gala ciddii beerta waxbaa ka soo gala lacag ah ciddii ciddaas ka sii gadda ee kasii bee mushtirta waxbaa ka soo gala haddii la cabo anke ama khamrada la isticmaalo waxaa laga yaabaa dadku inay ka helaan nashaad inay ka helaana laga yaaba iyo firfircooni ama geesinimoba ay ka helaanoo libaaxyadu ay tasxiyaal la noqdaan iyo waxara la noqdaan taangiyada iyo xabaduhuna ay la noqdaan cirbado lagu soo taagtaaga ay la noqdaan oo qofku geesi noqdo ishiisa aan waran marayn manaaficday ka mid taha layidhi ilahay marka wuxuu lehy subxaanahu wa tacaala qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi laakiin waxaa la yidhi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa labadooda dembiga ka imaana ayaa dheefta ka imaanay ka weyn dad badana u hakaday arrintaas darteed khamro cabiddi dadna waxay dhaheen marba haddaan la xarimin waxaana aan caadaysannay waa iska sii wadaynaa cumar ibnu khadaab iyo rag kale raglana waxay lahaayeen allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya khamradu dhibaato badanay nagu haydaahay ilaahow xalkama dambays ah khamrada u soo deji mid labaad iyo jaranjaro labaad ayaa la marsiiyey khamradii haddana taxriiminteedii oo waxaa la yidhi qof daroogaysan yuusa salaada tukanin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna waa xaaraam lama dhih laakiin waxaa la yidhi khamrada haddaad rabtaan caba laakiin ilaahay wuxuu yidhi salaadayda ha u dhowaanina adinkoo daroogaysan adinkoo cabsan adinkoo maankiinu doorsan yahay salaadayda ayaan loo dhowaanin waxaa lagu qasbanaaday marka xilli salaadu dhowdahay in khamrada laga fogaado dad badanaa marka haddana khamradii ka haray dad kalena khamradii waa ka yaryaraatay see awqaad koobana lagu soo xidhay oo lagu koobay khamra cabiddii laakiin dadaa weli khamradii iska cabah waxay leeyihiin weli amay xaaraamtaa horta baashi waa la iska sii waday aayaddii kama dambaystahedaa soo degtay oo khamrada lagu mamnuucaayey oo lagu xarimaayey ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijsun min camali الshayطaani fajtanibuu waa la israacashay qurunkaasoo dhan xoogaa qurun ah oo iyadu ka mid taha la israacashay markaasaa waxaa la yidhi rijsun min camali الshayطaani weeye camalka shaydaanka ka mid tahay waa qurun ee fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun ka fogaada oo ka dheeraada halkaas markii ay wax marayaan dadkii muslimiinta ahaa waxaa u furmay hal dariiq oo ah in khamre laga fogaado hal dariiqaa u furmay oo ah in khamre laga fogaado khamradii marka muslimiintii way ka reebtoomeen nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii aayaddaanu ay soo gaarto falaa yashrab khamrada in allaha subxaanahu wa tacaala xarama alkhamra faman adrakathu hadihi alaaya falaa yashrab walaa yabiicu nabigu calayhi isalaatu wasalaam qofkii ayadaanu ay soo gaarto khamrada lagu xarimay markii ayaddu soo gaarto kadib khamro yowsa cabin waa xaaraam inuu cabee yowsana iibin ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii cabitaankeedii la diiday iibkeediina waa la diiday kadib saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qubeen axaadiista qaar ka mid oo saxiixa ku yaalla waxaa ku jirtay in nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka qaar markuu khamradii ka mamnuucay iyagoo khamro safarsana ouna u sheegay khamrada in ilaahay xarimay inay ku dheheen nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi ilaahay ou khamrada haddii la xarimay soo kan faa'iidaysa ma karno ma gadan karno wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii khamradu inay xaaraam tahay loo sheegay oo khamrada safrinaayay oo saxaabiga ahaa oo markaasna khabarka khamrada lagu xarima uu soo gaaray asagoo nin kale dhegta wuxuu u sheegaa uu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigu yidhi xaa isku sheegaysi markaasuu yidhi nabi ilaahi waxaan isku sheegaynay in bahasha la gado haddii la xarimay in walba laga faa'iidaysto waxaan soo safrinay waayo iyaduye in la gado markaasaa nabigu yidhi may calayhi salaatu wasalaam waa xaaraan beeceeduna markaasaa weelashay ku jirtay inta daboolada laga qaaday aa la qubay dhulkaa lagu qubay dhudhudhu lagusi se waa xaaraame magaalada madiine marka togageeda waxaa la sheegay waxaa ka quma ku dureersaday khamrooyinkiisa cid walba khamradii u taallay oo ama ay cabitaan ay cabto usoo gadatay ama ay ganacsiga usoo gadatay waa la xarimay beeceedina waa la xarimay waa la israacash qoray xun iyo qaacis maxaa la yidhi isla tuur labadaba waxaana sax ahayn anigu baktiga ma cuno laakiin maraqiisaan cabaa haddii baktiga la kariyo maraqa iyo fuudda waa ka cabaa bakti iyo maraqiisu waa isleeyihin hilib doofaar iyo maraqiisu waa isleeyihin dad badanaa waxay ku belaysan yihiin annagu khamrada ma cabno jaadka ma cunno tubaakada ma cunno culum baan ka nahay waxaas laakiin waa ka ganacsannaa hoon ilmahaan ka korsannaa ay leey waad cabtay khamradii waad cuntay jaadki tubaakadii waad taqsiimatay bal waadba ka liidataa waadna ka dembi badan tahay ninka keligiis hal goysoo tubaakaa ama baakad sigaara gadana ama rubac jaada inta gata isagu naftiisa si gaara ugu dhibaa oo laabka la gelaa adaa ka dhib badan maxaa yeelay dayuurad jaadaad waddanka keenteen markaasa dadkii u qaybiseen markab tubaakahaad waddanka keentay ama markab sigaaraad waddanka keentay markaasa dadkii u qaybisay yaa kaa mujrimsan waxaasoo dhan cabitaanka dadkaasoo dhan ay cabaayaan markabkaad keentay qof walboo tubaakadii markabkaahood keentay cad inta ka goosata taqsiimata dembigeedoo kalaad leeda adna qofkaasuna tubaakaday taqsiimatay dembigeeday leeda marka adaa ka belo badan adaa ka shar badan dadka khamrada cuna ama khamrada caba khamrada marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu xarimay ilaahay waa xarimay ka hor nabiguna waa xarimay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ballan ku qaaday qofkii khamrada caba an yasqiyahu min tiinati alkhabaal inuu qiyaamaha ka waraabiyo tiinatu lkhabaal wax la yidhaahdo saxaabadu marka waxay dheheen wamaa tiinatu lkhabaal yaa rasuula allah tiinatu lkhabaalku waa maxay markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa cusaaratu ahli nnaar dadka ahlunaarkaa carunka iyo malaxda iyo mililka ka baxa iyo qurunka ka baxa iyo boogahooda markii la dhimiyo maasha ka dureersata maashaasaa weel loogu shubaa markaasaa leeya cabhe adaa adduunyada khamrada lagaa jooji waaye wuxuu kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam khamrada uu ku sheegay inay tahay ummu lkhabaa'if oo wuxuu yidhi alkhamru ummu lkhabaa'if weeye waxyaabaha xun hooyo waxaa u ah oo dhashay wax xumoo xun waxaa dhala khamradaa dhashay u yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii khamrada cabana oo aan khamrada ka leexanna lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman aa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam afartan maalmood salaad laga aqbali maayo fa in maata wa hiya fii batnihi maata miitatan jaahiliya isla xadiidkaas waa hadduu dhinto qofku ayadoo khamradu ay calooshihiisa ku jirto wuxuu dhimanaa qaab dhimashadii jaahiliyada isagoo ku sugan ayuu dhimanaa maantana waad ogtihiin waxaa dad badan oo muslimiin ah ay ku sugan yihiin gaar ahaan soomaaliyeed oo daroogeystayaal ah markay dhintaan waad aragteen haddii la dhaqi tago waa laga kala carara sanka iyo dabada iyo afka aa wax sun ah oo ur badan oo qurun ah oo jaadkuu cuni jiray tubaakaduu cuni jiray kooladu dhuuqi jiray darogadu cuni jire ah aa ka qulqulaaya calooshii maxaad u malayne markaasaa maantao dhan la cuba maantao dhan waa la cuba sanka markaad laga dhaqaba gadaal laga dhaqaba la maago qofka ha loo weyseeyo kadib si fiican ha loo mayro balaayaa ka soo gufaacooya hadba calooshihiisii aawe balaayaa ku jirta nabiguna wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam fa in maata wa hiya fii batnihi maata miitatan jaahiliya ayuu dhintay khamradu marka wax aada u liita sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam khamrada dadka waa uu ka reebay markaasuu yidhi innahaa miftaaxu kulli sharin shar walba furaheedu waa khamrada khamradu way dhib badanta dhib walba ayadaa waxay u tahay furo u ah dadka khamrada isticmaalana iyo dadka dadkaas wax ka yaqaanana inay maf- khamradu tahay miftaaxu kulli sharin iyo umul khabaa'is agtooda waa markhaatimo doonto iska daa dadka nagaan dambe oo xaalkoodu allow sahal markii horeba u ahaa saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam intii khamradu ay bannaaneed dadkii khamrada cabi jiray dhibab fara badanoo dhexdooda ka dhacay haddii lagaaga sheekeeyo ama aada maqasho khamro waad ka quusane cali bnu abi aalib ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam faatimo siiyey gabadhii nabigaa la siiyey calayhi salaatu wasalaam cali wuxuu is yidhi marka gabadha waxaad ku aroosi laheyd isku soo aadso laba halaadow lahaa ow maagay ku shaqo tagow maagay laba halaadow lahaa labadii halaad meeluu ku qabirtay kadibna labada halaad wuxuu ku safarsalahayuu carrada u galay soo uga soo qaraabo labadii halaad waxaa u yimid xamsa ibnu cabdilmuqalib oo cali adeerkiisa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiisa khamran marka xamsana markaas wuxuu ka soo kacay khamru ka soo kacay oo nin ansaariya gurgiisa ninka ansaariga kula cabaayay xamsu radia allahu tacaala canhu wuxuu ku sanifay labadii halaad labadii halaad waa bireeyey labadiiba caloolahana waa ka soo riday beerka iyo wadnahana waa kala baxay kursahana waa ka gooyey caloosha waa ka soo riday beerka waa ka baxshay kursihiina waa ka gooyey haluhuna halaqa qabilanay ahaayeen cali iyo orda ha yimid hadduu yimidba meeshii caloolxumaa ka muuqata iyo foolxumo iyo silac wixii walba si caadiya wax loo biraya maaha waa wax caloosha laga soo riday beerkii lagala baxay sidii wax dugaag cunay camal ah kursihii laga laga jaray waa uu isku naxay arrintan yaa sameeyey uu yidhi waxaa la yidhi adeerka aa sameeyey xamsa ibnu cab- cabdilmualib wuxuu is yidhi cali ninkii saa tan yeelay geelaada adoo kaligaa haddaa u tagto sow adigana ku yeeli doona ha us yidhi keligiis ma usa aadine nabigu uu soo aaday calayhi salaatu wasalaam markuu nabiga u yimid waxaa nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa khabarkii uu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa israacay nebi maxamed iyo cali iyo zayd waxaa loo tegey xamsa loo tegey nabigu calayhi salaatu wasalaam xamse wuxuu yidhi wixii aad samayday maxaa u samaysay xoogaa waa canantay ilaa xamsana bahashaa gaartay khamradaa gaartay xamsa saasoo intuu u fiirshay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fiirmada lugaha uga bilaabay oo kor u waday ilaa uu madaxiisa gaarsiiyey war fiican marka ma usa dhihin radia allahu tacaala canhu khamradu waa balaayo wuxuu yidhi hal antum ilaa cabiidun liaabaa'ii ou yidhi wuxuu la hadlayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo zayd iyo cali bni abi aalib inta kale saxaabada nabiga ay ka mid yihiin laakiin meesha waxaa ku jira nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulki ilaahay markaasuu wuxuu leeyahay maxaa tahay soo addoonkii aabbahay ma tiid ma waxaan addoonkii aabbahay ayaanaa tahay indhuhuna waa cascas yihiin waa gudguduuteen xaaladiisu waa meelaan fiicnaynay mare nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay sida ninkii u warramay iyo wuxuu hore u sameeyey iyo sida wejigiisu u yaallo nabigu waa dabaguryayey calayhi salaatu wasalaam seedantaa ku qasbee isaga iyo saxaabadii waa ka insixaabeen meesha waa laga tegey waxa saa samaynayuu yahay waa xamsa ibnu cabdilmualib saxaabo kale oo saxaabada nabiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam wararay isku soo qaadeen iyagoo khamradii caba gacan ka hadalay tagta ilaa la isdaqareeyey waa saxaabadii dhexdooda ninka la yidhahdo cuhmaan bnu cafaanna qiso la yaab low sheegay oo wuxuu yidhi ijtanibu alkhamra fa inahaa umu lkhabaa'ifi umu lkhabaaif inay tahay waa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam cuhmaan wuxuu yidhi ka fogaada bahasha maxaa yeelay waxyaabaha xun oo dhamay hooye u tahay hooy u tahay kadibna wuxuu ka warramay dadkii hore nin ka mid ahaa oo caabidaha qiso ku dhacday wuxuu yidhi dadkii hore nin ka mid ah oo caabidahaa jiray islaan marka aan fiicnayn oo ciyaal suuqa oo zaaniyad ah ah waxay go'aansatay inay ninkaas raahibkaah oo caabidkaa fidnaydo fartiinay u dirtay caabidkiiyo sheekh waxay tidhi ha ii yimaado sheekhu dananka leeyahay danta culummada laga yeesha ka mid eh oo waxay tidhi waxaan rabaa inuu markhaati xambaaro inuu wax iga markhaati kacaan rabaa maadaamuu ahludiin yahay ha ii yimaado ninkii caabidkaah wuxuu is yidhi masale diineed weeye gabadha u tag ninkii dhowr albaaboodaa la soo marsiiyey caabidka ahaa aqalka salkiisa iyo daarta salkeeda ayadoo jiifta ama fadhida aan ninkii raahibkaha u tegin ciddii fartiinta u geyday raahibka waa iska dirta albaabadii dhammaana waa la soo xihay kadibna waxay tihi sheikhow dan gaara kaama lahayn markhaati waxa laga kacana meeshaan ma yaallaan waxaan kaa rabaa maanta waa lagu hayaa sheikhii raahibkahay ku leeda islaantii faajiradda ahayd laba arrimoon kala dooro gurigaygaad ku jirtaa inaan qayladhaanshoon ku fadeexeeyo oo waa ikufsaaya aan ku idhaahdo oo sumcaddu kaa dhacdo waa leega yeelaa see gurigaygaad ku jirtaahe al- qolkii u dambeeyana waa ku jirtaa albaabada dhanna waa xihan yihiine iyo saddex arrimood oon ku bandhigi doono inaad mid ka mid a samayso wuxuu yidhi fadeexa ma fiicnee bal saddexda arrimoodood leedahay fadeexada waa looga baxsaa mid ka mid a haddaan sameeyo bal saddexda arrimood ii tiri saddexda arrimood koo waxay tidhi khamradan meesha taalla inaad cabto waa mid midda labaad canugaas yarka oo saqiirka ah oo meesha jiifa inaad disho tan saddexaad waa inaad xumaan ugu samayso waa waxay ugu yeerteen tan saddexaad waa inaad iga sinaysatay tiri ama saddexdaas mid sameey ama waa qayla dhaamina waana baroorana maryahana waa tuurana waa ikufsadana waa leeya sumcaddiina way kaa dhacday markaas sumcaddu ina dhece waa xaqiiqo oo dadku ay leeyihiin sheikhii maanta waa talaaraxay siyaan fiicneenuu yeelay islaantii zaaniyadda ahayd uu ka maarmi waayey wuxuu is-ooyisiiyaba hadduu si walba dadka u sharaxo waxa jiray xaqiiqadana in dadku ay daahirkaas fiiraayaan waa iska cadda sumcadduna wax la ilaaliyo sheekhii waa fakere ninkii caabidka ahaa ninkii caabidka ahay saddexdii arrimood oo fadeexada looga baxsanayay mid ka mid a haddii la sameeyo oo saas u fiirshay wuxuu is yidhi horta dilku waa waa khatar zinaduna waa khatar kale biyahan inaad cabto aa ugu fudud meeshaan biyahan cabaa hawil cabay tiri waayiheen wax yaray ka siiday biyihii marka wax yar ka cabay khamradii daroogadiyaa gaartay waa u dhadhantay markaasuu yidhi iisoo dar galaas kale khamrada oo iisoo badi khamradiyaa loo badsi isagaa iswaraabsha markii dambe markuu si fiican u daroogoobay oo khamradu jirkii si fiican u gaartana islaantiiu ka kor dhacay waa wixii islaantu la raadayday dabankii markaanay la heshay islaantii markuu ka kordhaco xumaanta ku sameeyey canugaa meesha jooga canugii waxay tidhi naga astur asagana canugiina madaxuu kow ka sii inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun bal ninkan day saddexdii arrimood oo loo bandhigay tii uu siri waa u fududahay oo khamre cabidaheeduu bilaabay tiiyaana waxay gaarsiiday labadii kale inuu ku dhaco khamradii markuu cabay islaantii waa uu booday islaantii hadduu xumaan ku sameeyena canugii waa uu dilay saddexdiiba waa ku dhacay masiibo weeye marka baashaani waa miftaaxu kulli sharin waana umu lkhabaa'if meel khamra lagu cabana amnigeeda lama sugo ogaada amniyaa noo sugan amniyaan sugaynaa khamraana waddanka lagu cabaa oo lagu isticmaalaa wax dhacaya maaha hogaamiye ku-xeedyadu soomaalida inta badan waxay u isticmaalaan isku diriddooda iyo isku leyntooda khamradaas bes waa weliba khamradu waa midda jaadka ah wa haddaad maqashaan hogaamiye kooxeedka hebeluhu ciidamo aada u fara badan uu leeyahay oo hubaysan oo hubka nuucyadiisa kala duwan ku hubaysan oo kumanaan ah mushaar ma siiyo ogaada inta badan keliya wuxuu ka ilaaliyaa haddii duhur la gaaro inay waxay ku qayilaan ay waayaan inay jaad waayaanoo ka ilaalishaa jaadkaasu u gadaa waa sumeeyaa ayaguna waxay arkaanay boobaan waxa waddanka lagu fasahaadiyey waa jaadkaas inta marka jaad iyo khamra carrada ay taallo dadku carrada waa ay balay waa waa balaynayaan jaadku wuxuu ka mid yahay qaybaha daroogada kuwa ugu hooseeya ugu daroogada yar uu ka mid yahay asaguna waa sii kala darooge yarya yamanta agtooda maadaama jaadka ay aada u beertaan waxaa laga yaabaa jaadku waa xaaraam agtoodaba inay ceeb ka tahay in badanoo ayaga ka mid ah culummo culimmadooda ka midana waxaaba laga yaabaa inay dhahaan jaadka la iska dhaafo abi isrian ka soo gaarna iyadoo la cunaahe waddanka dhanna waa lagu beeraa haddana jaadku wuxuu u geystaa haddaad aragto waad yaabe weliba jaadku midka annagu aan cunno gaar ahaan koonfurta lagu cuno oo kenya laga keeno waa ka darooga yaryaa jaadkoodu waa midkaan hareeriga ahoo etoobiya lagu beero oo waqooyiga soomaaliya inta badan laga cuno kaasuu ku nuuc yahay asagaa ka darooga yar midkan kenya lagu beero oo ka qurun yar laakiin waxa dhani naaru meel qabow ma leh waa wada daroogo yamanta marka jaadku dhibaatooyin fara badan u geysta iyo burbur fara badan u geysta annagoo safar hadda ka hor aan caasimadda sanca caasimadda yamaneed oo sanca kontaroolkeeda oo kontaroolada ugu culus aan soo marnay anii nin kaleo culummoah baabuuraan saarana baabuurka waxaa nala saaran niman yamaniyiin ah baabuurkia la baaray oo kontaroolkii markii magaalada lasoo gelayay waxaa laga baaray in gaariga hubsaarayn intay baaritaankii iyo ku jireen aa waxaan noo sheekeeyey nin yamaniyaho gaariga nala saara wuxuu yidhi marka yamanta waxaa qarribay oo facod ka reeba yidhi jaadka amnigooduna inta badan wuxuu la sugmi laayahay waa jaad cuniddu yidhi hadda wuxuu yidhi hubay naga baarayaan annaga waxaana dhacdo yidhi ayaan dhaweed iyagoo kontaroolkan jooga oo hub baaraa aa waxaa soo mara yidhi taangiyaa yimid oo yidhi taangina waa taqaanin waa kaaraha silis kale oo dhunta dheer leh oo madaafiicda culus ah kulligiisaa wada hub ah hubka weliba kiisa culus ah taangiga kontaroolka soo istaago yidhi nin marka canku intaas jiro oo taqsiintu ay u taagan tahay taqsiinta weliba ayagu waa dheereeyaan markaasaa ishay waxaa isla qalloocaa iyo sanka iyo waxa dhan dhinacay iskula qalloocayaan dhinaca daanku jiray iskula qalloocayaan ama taqsiintu saaranta waxaa laga yaabaa laba marduufo jaada inuu canka ku aruuriyaa suurtagala markaasaa haddaad aragto foolxumada ninkaas waad la yaabe wuxuu yidhi marka nin noocaasaa soo istaago yidhi taangigii iyo ramramlahow soo ag istaagay taangigii bira koor go-an markaasuu inta nimankii la hadlay taangigii wati oo wuxuu yidhi yidhi macakum silaax uu yidhi yidhi wax huba ma wadaan wuxuu leeya yidhi ninkii taangigii watou leeya wax huba ma wadaan hub ma saaran yahay gaariga uu leeya warkaas si fiican ugu fiirsada waxa meesha taaganaa taangii addayd kaara waa waxa meesha taagan magaaladu ku sii socdaa waa kaare waa hub la qaato midka ugu culus waay markaasuu taangigii wuxuu weydiinaa bastoolad ma wadaan aaka ma saaran yaha taangiga saasuu leeyahay maxaa ninkaas waxaas ku kalifaa isleedii khamrada iyo daroogadaa ku kalifta khamrada iyo daroogadu marka waa masiibo nin soomaaliya oo kuwii jaadka cuni jira ka mid ahoo mooryaantii ka mid ahaa ammaanlood noo warramaya marka wuxuu yidhi jaadka xumaantiisu ka sheekaynaya waa nin ka tooba keena wixii waa ka tegi wuxuu yidhi annagu baabuur tignikaa saaran si fiicanna u qayilnay aa markii dambe wuxuu yidhi qisaa nagu dhacdo yidhi xamar dhexdiisaan maraynaa u yidhi qoryaan wada wadannaa markii dambea aa uun marqaankii wuxuu ituso yidhi ilaa inaan dadka iska risaaseeyaa marqaankii ituso yidhi xabad iska hurguf ammaankan qorgii ilaa ka furay xabadaan hurgufaa hawli dadkii waa isdardareen baabuurtii waa kala carareen dadku waa is waa isjiirayaan anigu marka iskuma haysto yidhi waa xabadda rida inaan anigu ahay iskuma haysto yidhi waxaan isleeyahay yidhi dadka ma waalan yihiin dadka yaa cayrsanayaan isleeyahay yidhi dadku maxay la cararayaan ilaa qorgaan rishadda hayaasan dadka xabadda kulisa hawli asay dadku isbuuraayaan dadku iska cararayaan ilaa markii dambe wuxuu yidhi qorayga xabaddii u dambeyda ka dhacday oo jiqi yidhi qoragii xabaddii u dambeyda ka dhacday say haddaan fiirshe qoraygu sili soo balhaaye eberba waayaba daba jeexo wata aasoo ummadda ku hurgufaa warna kama hayo inuu waxa xabadda dadka ku hurgufaa isaga ay yihiin oo ka jooji ou maayo meeshaas waxbaa ka dhacay ayuu yidhi calaa kulli kadib markaas kadib aan waxaan ku fakaruu yidhi jaad inaan iska dhaafo wax kale waxaas iima geysanuu yidhi waa khamrada iyo jaadka khamrada iyo jaadku marka waa masiibo meel hadday yimaadaanna masiiba waa timaaddaa waxaad na ogaatiin qofkuba hadduu mar khamriyaysan noqdo maandooriye hadduu isticmaalo caqligiisii waa zuuli qofkaas aamin ma leh wax kaloo lagu aamini kara male hanti ha ku aamini dad ha ku aamini diinna warkeed badaaba wax lagu aamini karo qofkaas male qofka haddii uu daroogaysta noqdo kabir calayhi arbacan liwafaatihi darsigeennuna maanta halkaas inoo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillaahi altawfiiq